Hits. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa sabti kowda bisha disembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan go-a jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti ku yihiin gabdho dhallinyaro ah oo wacyigelin dhinaca deegaanka ka sameeya magaalada boorama marka waxaan waxyaabaha nagu dhiirigeliya waxaa ka mid ah bal inaan atlist uga faa'iideyno dadkayaga in deegaanku muhiimaddii dhannayd aan ku noolay inuu yahay in la ilaaliyay ay muhiim tahay waxyaabaha aan ka wacyigelino waxaa ka mid a in maxay haydane xashiishka magaalada oo kale in lagu daadiyo dhexdeeda dhibaatada ay leedahay dhuxulshidida oo kale ama nabaadguurka carrada oo kale
inta barnaamijka uu socdo waxaan sidoo kale ka marneen dhinaca heesaha allayleh jacaylkii jarbuu iga ridee jifiyo jogbadiide meelaan jid marin baan xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
george h w bush madaxweynihii koow iyo afartanaad ee maraykanka ayaa ku dhintay aqalkiisa oo ku yaalla magaalada houston ee gobolka texas afhayeen u hadlay qoyska ayaa warkaasi sheegay gelinkii dambe ee jimcaha madaxweynihii hore ee maraykanka bush ayaa jiray sagaashan iyo afar sano waxaana uu muddo uula noolaa xanuuno oo ay ka midka yihiin kuwa ilowshiyaha keena iyo kuwo kale intii noloshiisa uu siyaasadda ku jiray waxa uu bush ku guulaystay marna ku guuldaraystay tartan doorasho isagoo noqday madaxweynaha maraykanka kii balse dib u doorashadii looga adkaaday doorashada kii bush ayaa xaas u ahayd muddo toddobaatan iyo saddex sano ah barbara pierce oo ay dhallinyarnimadu ku kulmeen waxaana ay ka mid ahayd guurkaasi guurkii ugu wakhtiga dheeraa ee madaxweyne maraykan soo mara barbara ayaa iyaduna dhimatay abril sanadkan aynu ku guda jirno iyadoo jir ahayd
ciidamada badda iiraan ayaa maanta xarigga ka jaray markab dagaal oo ay warbaahinta guduhu sheegtay inuu awood u leeyahay inuu ka dhuunto raadaarka arrintan ayaa imanaysa xilli ay sii kordhayso xiisadda dalkaasi kala dhexaysa waddanka ay cadaawadda soo jireenka ah ee u dhexayso ee maraykanka xafladda lagu soo bandhigayay ayaa si toosa looga baahiyey tv-ga dowladda markabkan oo sahan loo bixiyey waxa uu awood u leeyahay in sahayda uu markiiba qaato uu ku socdaalo muddo shan bilood ahoo aan kala joogsi lahayn sahan waxa uu ku biirayaa maraakiibta dagaal ee fadhida saldhigga bandar cabaas ee gacanka ku yaala markabkan cusubi waxa uu leeyahay gegid ay ka duulaan kuna soo degaan diyuuradaha waxa uu xambaarsan yahay gantaalada lidka diyuuradaha iyo lidka maraakiibta waxaanu leeyahay awood dhinaca dagaalka elektroniga madaxweynaha maraykanka ayaa bishii mey ee sanadkan ka baxay heshiis dhinaca nukliyeerka oo ay dowladaha waaweyn kula jireen iiraan waxaanu dib ugu soo rogay cunaqabatayn ay washington hore uga qaaday
duur wanaagsan dhegaystayaal kaad warkaasi ka dhegaysanaysanna waa v o a kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa muqdisho waxaa magaalada boorama ka soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo maanta idinkaga imanaya magaalada boorama wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta iyo daryeelka deegaanka iyo kaalinta ay ku yeelan karaan dhallinyarada baratay aqoonta deegaanku waxaana inoogu marti ah laba gabdhood oo ka mid ah ururka ilaalinta iyo cilmi baadhista deegaanka ee la soo gaabiyo sekro kuwaasi oo ka qalin jabiyey kulliyadda deegaanka iyo beeraha ee jaamacadda camuud waa suleykha xaaji cumar geeddi iyo mahado maxamed nuur haddaba ugu horreyn waxaan weydiiyey goortii ay ka qalin jebiyeen jaamacadda kulliyadda beeraha iyo deegaanka ee camuud iyo sababta ay u asaaseen ururkan ilaalinta iyo cilmi baadhista deegaanka ee loo soo gaabiyo sekro ayaga waxa weeyaan sulaakha xaaji cumar geedi jaamacaddana waxaan ka baxay sixteenkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ayaan ka baxay jaamacadda camuudi university ayaan ka baxay qeybta kuliyadda agricultureka department environment ayaan ka baxay ururka sakaro goortaan asaasnay waxaan asaasnay bishii saddexaad labadii kun iyo toddobiyo tobankii annagoo markaan aragnay maxay hayday bulshadu saa ay ugu baahan tahay wixii aanu soo barannay oo ay bulshadu u baahan tahay laakiin se ayna aqoon u lahayn ayaa waxaan inteedii aduu kasoo baxday jaamacadan isku abaabulay in aan dadkayaga iyo bulshadeeda wax u qabanno si maxay hayday dee han deegaankii aan dadkii u fahansiino oo han dadkii ka dhigno dad deegaankii u bisil taasi ayaa nagu kaliftay inaan urur samayno maantana meel fiican buu marayaa waxyaabo badanna wallaahi waan u qabanay waan rajaynayna waxaa wax ka badan inaan qabanno insha allah waxaa iyaduna barnaamijka inagala qayb qaadanaysa mahade maxamed nuur oo ka mida ururkan sekro ee ilaalinta iyo cilmi baadhista deegaanka mahado kusoo dhawow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mahad maxamed nuur gobolka awdal joogta magaalada zaborama waxaan ahay ardayad ka baxday jaamacadda camuud qeybta environmentiga agriculture of department of environmental management waxaan ahay yani siday walaashay soo sheegtay waxaan ka mid ahay asaasayaasha ururka sagro waxaanan booskan kaga jiraa waa secretary ama xog haye waxaanan maxay ahayd aniga waxyaabaha nagu kalifay inaan asaasno waxaa ka mid ahaa iyadoo deegaankii wixii aan usoo baranay aanay bulshadeedii u dhiiranayn ama aanay ka bislayn ama aanay ka dhaadhacsanayn marka deegaan laga hadlaya waxyaabihiisii oo dadka qaar baa caqabada kala imanaysaay oo kula kulmaysaa inaanay waxaan fahansanayn ba aqoontiisa lahayn marka waxaan waxyaabaha nagu dhiirigeliya waxaa ka mid ahaa bal inaan atlist uga faa'iideyno dadkayaga in deegaanku muhiimadii dhannayd aan ku noolay inuu yahay in la ilaaliyay ay muhiim tahay waxyaabaha aan ka wacyigelino waxaa ka mida in maxay haydane xashiishka magaalada oo kale in lagu daadiyo dhexdeeda waxaa ka mida maxay haydane baadiyayaasho kale waxaan u baxnaa fiil aan ku wacyigelinayna dadka dhibaatada ay leedahay dhuxulshidida oo kale ama nabaad guurka carada oo kale meelaha qawiyada biyuhu jiraan oo kale ee waxaan la idhaahdo soil water conservationk oo kale ayaan wacyigelin ku samaynaa deedna waxaan waxaan u istaagnay yacni si dhiiran inaan dadkayaga ugu qabanno oon dadkayaga ka dhaadhicino sidii aan bulshadeedan ugu hormarin lahayn aanan u noqon lahayn tobanka sana ama labaatanka soo socda insha allah biidmi illahi tacaala biidmi illahi kariim inaan maxay haydane yacni noqono dad deegaankoogii fahansan ka baadiyaha jooga iyo ka magaalada joogayay si ay deegaankoogii wada ilaashanayaan markaa mahado maadaama aad tahay xogayihii ururka intee tira intee leeg oo haweena ayaad ku aasaasteen ururkan ilaalinta iyo cilmi baadhista la xidhiidha dhinaca deegaanka ee magaciisa la yidhaahdo secro waxaan ku asaasnay afar gabdhood baan ahayn hadda gabadh baa naga baxday saddex gabdhood iyo waxaan ahay lix wiil sagaalkaa qof ayaan xubnahayaga uu ka kooban yahay si dhaaragtiyana u wada shaqeeya ururka xuduntiisuna waa gobolka awdal magaaladiisa boorama marka ayaa idiin guddoomiya ama wiil baa idiin guddoomiya mise gabadh baa idiin guddoomiya may wiil baa noo guddoomiye ah anigoo gabadhina secretar baan ka ahay waan isku xignaa markaas agaasimuhuna waa wiil sidoo kale markaan usoo wareego dhinaca suleekha xaaji cumar geedi maadaama idinku aad tihiin dhallinyar jaamacad ka soo baxay oo ku cusub shaqadan hawshan aad qabanaysaana ay tahay aqoontii iyo wixii aad ka soo barateen jaamacadda yaa gacan idin siiyey yaadse kaalmo ka hesheen yaase wax idinla qabtay ka urur ahaan maxay haydee marka koowaad wax horta kaalmo oon markii hore aan ururka asaasaynay aan helay ma jirin annaga unba is abaabulay annaga unbaa dhexdeeda ahaan iska ururin jirnay daadu wixii ururka dee nagaga baxaya ama howlahaanu ku qabanayno ilaa hadda waan wadnaayo waan iska ururnayo welimaanaan deynin laakiin muddo dhow waa ayaa waxaan ku guuleysanay maxay hayday abaalmarin kun doolara taasi oo aan kaga qayb galnay maxay hayday inaan samayno nersery ama dhir aan ku beerno gobolka marka waxaa anagu aan go-aansanay inaan samayno nersery si ay baahiyaha dadka aan dee aan u dabooli karno si loo helo dhirtii loo baahnaa dadku hadday u baahdaan qurxin falaawiro wax aynkaasoo kalea ama geedweyn hadday u baahdaan kale meel loo doonto ma jirto si ay u helaan baa waxaan ku tali jirnaa inaanu samayno maxaa hede nersery iminkana hawshiisii waanu wadnaa oo waanu ku guda jirnaa markaa halkeed ka samaynaysaan xaruntaasi dhirbeerista aad ugu tala gasheen eed dhirta ku biqlinaysaan adugu waa gobolkan umaan ugu taan umaan ka sameynana magaalada boorama weliba magaalada boorama dhexdeeda meel ayaana la siiyey meeshaasaan hadduu ilaahadha ku bilaabaynaa weli hawshiisiina waan ku guda jirnaa dhinaca mahado waxa weeyaan waxaad tilmaantay inaad dadka reer miyigaa aad ka wacyigelisaan shidashada dhuxusha arrimahaasi dadka reer miyiga ee aad ka wacyigelinaysaan siday idinla qaataan eed ugu tegaysaan dhulka miyiga walaahi horta dadku isku wada fahan maaha intooda badan way kasoo horjeedaan laakiin haddana waxaad dareemaysaa markaad ka dhaadhiciso yani muhiimadii ay noo lahayd maxay haydana dhirtan haddii la jaro dhibaatada hadhowtoliyaga ku iman doonto markaad uga sheekayso dadka qaar waa kula fahmayaan waa ina kula qaadanayaan inay joojiyaan way ogol yihiin dadka qaarna way kaasoo horjeesanayaan xaqiiqatan marka waxyaabaha aan ku wacyigelino ama aan kala hadalno mas-uuliyiinta oo kale markaan la kulanno waxaa ka mida dowladda ama deegaan bahda deegaanka qaabilsan in la sameeyo alternative kale oo maxay haydeenay lagu joojinayo dhuxushan maadaama dadkan dad bay quud u tahay waxani oo quudanaya marka maadaama ay tahay waxaan jecelnahay markasta in la sameeyo bedelkaas ka duwan oo dadkiina wixii ka jeedin kara iyagana quudintoodii ay ka heli karaan oo yacni ay mas-uuliyadoodii ay kaga jeesan karaan dhirtan sida hadda dowladii hore oo kale ee dowladdii maxamed siyaad barre marka laga hadlayo o kale dadka waxaa dadka baadiyahoo kale waxaa waxyaabahan yani markaan cilmi baarista sameyn aan la kulanno ka mid a in la samayn jiray geedka qofka jara askarta loo dhiibi jiray marka waxaa qasab ahayd inuu qofka xataa geed jaraayo toban geed oo kale beero markaas taasoo kale wacyigelin dee inay dowladda xaggowga ay iyada laftarkaygu ay naga caawiso oo dadkiina ay ku wacyigelisay muhiim bay ahaan lahayd baan leeyahay si aan dee bulshadii iyo isku iskula jaan qaadi karno dowladdii dadka dhuxusha ka shaqaysanaya amase dhirta jaraya ee baahidoodu inay ku xidhan tahay aad ku ogaateen cilmi baadhistiinna maxaad ku talin lahayd in loogu bedelo si looga joojiyo dhuxusha ay shidanayaan iyo geedaha ay jarayaan waxaan horta waxaan aada ugu mahadnaqaya wasaaradda deegaanka oo mar kasta ku howlan sidii ay yani alternative kale u keeni lahayd waayo iminka waxay keeneen gobolka somalilan oo dhan intooda badan laga isticmaalaa waxay dadka yani ku wacyigeliyaan iminkao kale in la sameeyo samgaastoo kale la isticmaalo ama gargarayaal dhuxusha yaraynaya oo kale markaas waa dadkii magaalada markay dhuxushii magaaladii ka yaraata isticmaalkeygii koley dadkii baadiyo kuma dhiiranayaan inay sameeyaan markaas dadkeenu kuma dhiiranaa in yani beero oo kale ay samaystaan wax beertaan mar haddii dadka laga dhaadhiciyo yani faa'iidada ay beerahani leeyihiin ama xoola dhaqashadii oo kale ay xoog loogu baraarujiyo waxaad arkaysaa waqtiyada isbedelka waxyaabaha ka mida waxaa ka mid a dadka baadiyahoo kale waqtigii hore waxay ahaayeen dad fuul staafkooga haysta fuul securitygooga meel u dhan yahay oo yani haruurka ay sanadkana soo go-a intaasoo sanadooda dambe sii cuni jireen laakiin hadda waxyaabahaad ku arkaysa baadiyaha waxaa ka mid a inaanay dadkani maxay haydane u bislayn oo ay dadkii magaalada intay dhuxul soo qaadaan magaalada yimaadaan deedna dhuxushii intay iibiyaan brisii baasta siisanayaan marka inaga dee magaalo ahaan marjacan u noqono ma lihin xaqiiqatan marka laga hadlo dadkan waayo iyagii aan dee ku tiirsanay inaan ka heli lahayn keydkii cuntada fuudhkii aan ka heli lahayn cuntada dee iyagiiba magaalay waxu soo doonanayaan markaas waxaan ku yacni talin lahaa in dadkii lagu wacyigeliyo sidii iyagoo dee magaaladii haddana ku xidhan inay waxoogii beertaan inay yacni beero samaystaan inay hadhuudhkoogii awalba la samaynayay qamadigii oo kale in waxaasoo kale inta la beero deedna dadki iyo dowladdii ay isku xidhnaadaan wacyigelin xooga la sameey dadkii beerihii muhiimadiisii looga dhaadhiciyo loo sheego haye suleekha maxaad adu is leedahay dadka dhuxusha shidanaya ee geedaha jaraya waa loogu bedeli lahaa mashaariic kale si ay shaqo abuur ugu noqoto oo ay u joojiyaan shidashada dhuxusha iyo jarista dhirta ay ku hayaan
horta waxaa jirta maxaa haday saamka walaasha soo sheegtay dadkani beeraley bay ahaan jireen ama xooladhaqato horta xooladhaqatana u badnaayeen dadkan iminka abaarihii iska daba dhacay waxa ay u sababtay inay xoolihii ka dhammaadaan marka xoolihii ka dhammaadaan waxa ay maxaa hada dadkii ahay quud ka dhiganayaanbada waa inay dhuxushii soo shitaan geedihii gubaan iyagoona fahansaneyn geedahan ay goynayaan dhibaatada hadhow ama fiidbacka kaga iman doonta iyagoona fahansaneyn ayay haddana dee jarayaan oo iyagoo quudkoogii bay ka dhiganayaan laakiin waxaan odhan lahaa waxaa loogu bedeli lahaa haddii maxaa haday waxaa loogu bedeli lahaa dadkii ina maxaa hede beeraha oo kale maxaa hede layidhaahdo beeraha ay qotaan oo mashaariic la siiyo beeraha ah waaxda qofku marka koowaad ma haysada waxa uu maxaa hede ku maalgashado in ay bulshadan waxhaysatee dadkeena waxhaystay dowladuba intay isgacan qabtaan dadka beeraha ay u maalgeliyaan intii xoola haysatana xoolahoogii dee ay u maalgeliyaan si ay dhirtiina inoogu badbaado iyagana ha u helaan quud hayay ay de quutaan dhirtiina way badbaadaysaa talabaadna annaga urur ahaan oo kale sakar ahaan markaan ka hadlayno waxaan dadka aan ka dhaadhicinaa oon fahansiinaa muhiimadda ay dhirtu leedahay waayo dhirta marka la jaro waxaa imanaysa roob yaraanta oo kale way sababaysaa waxay sababaysaa kale cuduray sababaysaa marka dhirtu waxyaaba badan oo inagu muhiim noogu tahaa jirta marka waxaan ka dhaadhicinaa u sheegnaa dhirtu faa'iidada ay noo leedahay inay iyagana faa'iido tahay annagana ay faa'iido tahay magaaladiina ay faa'iido tahay markaa dadka oo dhirta dabar jara oo gooya oo ka shita dhuxul amase waxyaabo kale oo isticmaala dhirta maxay ku keenaysaa deegaanka iyo bulshada waxay ku keenaysaa dhirta marka la jaro maxay hayday waxaa dhacaysa roob yaraan baa horta keenaysaa waayo waxaan ognahay meelba meesha ay ka kayn badan tahay roobka way soo jiidataa talabaad marka meesha dhirtii laga jaro roobkii da-aa waxa uu keenaya inuu qawiyo ka jexjeexo ama ay meeshii dildilaac samayso caradii san ee wax lagu beeran lahaa ee dee nafaqada lahaydna daadkii baa la tegaya oo meeshii ran erosion baa ka dhac waxaa ka dhacaya maxay hayday erosion baa ka dhacaya inuu meeshii nabaadguur ka dhaco haddeeta dib aana loo beeran dee meel nabaadguur ka dhac nololba kama suurtoobayso hadee wax laga beertay hadee wax lagu dhaqda midna ma jirayso waa daaq ka soo baxayaana ma jirto wax lagu beeran karayaana ma jirto marka dhibaatadaasay keeni kartaa cudurana way sababtaayo maxay hayday marka deegaankii uu noqdo uu xaalif noqdo dadka oo kale waxa ay maxay hayday dhirta waxaanu ka helaa maxay hayday oxygen carbon dioxide dadka ay sii deynayaana maxay hayday dhirta ayaa qaadata caafimaad ahaan oo kalena saasay noogu fiicanta mahadoo waxaweye ururkiinan maadaama uu yahay bilow yaa is leedihiin waxbay idinla qaban karaan sideeta mashaariic la xidhiidha dhinaca deegaanka iyo dhibaatada ka taagan u heli kartaan mashaariica dadkiina wax ugu qabataan meelheyd ka heli kartaan halkeedse ka raadsataan yaabaha yani markii hore waxaan ku bilownay si falantiyaara weli anagoo ku wadno falantiyaarkii waxaan maxay haydeenay horta waxaan aad halkan uga mahadnaqaynay qolada premier banka oo ahaa dadkii maxay haydeenay markii aan usoo bandhignay maxay haydeen inaan nursery samaynayno naga caawiyey ama aan ku guulaysanay bandhig bandhigii ay sameeyeen dhallinyarada ay ku wacyigelinayeen yacni ugu qabteen dhiirigelinta aad baan ugu mahadnaqaynaa qolada bremial banka waxaa kaleen iyaguna u mahadnaqaynaa haayado maxay haydeen si dhaaragtii imika noola soo xidhiidha oo yacni danaynaya deegaankii iyo wax kaqabashadiisii waxaanan rajaynaynaa insha allah anan wax walba aanan diyaar la nahay anagu maadaama aan u kacnay deegaankii inaan helno hay-adaha ama dowladda wasaaradaha agricultureka oo kale environmentga si dhaaragtii aanu la shaqaynaa waxaan doonaynaa markaas in yacni ay iyaguna nala fahmaan ama ay naga caawiyaan cid kastoo haayada ama environment takhasuskeyga garanaysa ama yani cilmi ule cid kastoo deegaanka cilmi ule inay naga caawiso hadday xag dhaqaale noqoto iyo hadday xag aqooneed noqotoba waayo anagu waxaan nahay dee dadkii maanta camuud oo kale maanta ay ku faanaysay ee beerihii dadkii ka baxay maadaama aan sidaanahay waxaan rajaynaynaa insha allah in cid kasta oo danaynaysa maxay haydana deegaanka inay wax laga qabto inay si dhaaragtii noola soo xidhiidhi doonaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada oo kale waxaad tilmaantay inaad ku wacyigelisaan ardayda dhirbeerista islamarkaasina aad mararka qaarkood dhir u qaybisaan seyse idinku hirgashay mashruuca noocaas ee wacyigelinta iyo dhiraynta goobaha waxbarashada waxaa naga caawiye kheyr allaha siiye gudoomiyaha waxbarashada gobolka awdal jeeka cismaan cige oon halkan aad uga mahadnaqayna isaguna waayo waxauna siiyey dhiiranaan iyo wada shaqayn kadib waxaan marnay iskuulada waxaan kasoo iskuulada markii hore waxaan iskuul kasta waxaan ka qaadan jirnay saddex arday ama afar arday deedna labadii iskuulba marbaan trainingka siin jirnay oo yacni waxyaabaha environmentka ku saabsan dhowaan waxaa noo suurta gashay in aan helno dhammaan sekantariyada gobolka awdal ku yaala degmada boorama inaan iskugu yeedhno hal meesha job center boorama job center la yidhaahdo deedna ay kheyr allah siiye ismaaciil aadan miicaadiya naga caawiyeen in hoolkaas aan ku qabsanay barnaamijkaas dhammaan dhalinyaradii waan isugu yeedhnay wacyigelin baan siinay mas-uuliyiin baan ku casuunay shahaado sharaf baan siinay markaas ardaydii waxaa kuu muuqanaysa inuu ardaygii dhiiranaanayo waxaanay nooga mahad celiyaan markasta inaanay fahansanaynba deegaanka waxyaabaha ardayda nagaga yimaadee caqabaadka oo kale waxaa ka mid a su-aalaha ay ku weydiinayaan inaanay fahansanayn deegaan waxa uu yahay ama beero agriculture waxay noo sheegaan oo kale waalidiintoodao kale inaanay koska jaamacadda ka bixin doonin haddii ay agriculture baan galayna ama environment baan galayna ay yidhaahdeen maadaama muhiimaddii waalidkii laftarkiisii aanu si u fahansanayn oo wixii shaqo lagu helayay ee dusha unuu ka hadlayo balse aanu ka hadlaynin waxa mustaqbalka loo noqon doono iyo wixii nolosheennu ay kasoo bilaabantay inay ahayd beero iyo deegaan dadkii markaa ardaydii waxa su-aalaha inaagaga imanayoo kale waxaa ka mid a inay ku weydiinayaan ay ku odhanayaan maxaan ku yacni maxaan ku bixinaa qarashkii waalidkii wuxuu ku leeyahay maad fiil kala geshid sida caafimaad oo kale ama maxay oo kale laakiin wixii caafimaadka laftarkiisa uu ka imanayey anay waalidiinta laftarkooga aanay fahamsanayn inuu deegaankii yahay waayo deegaankii haddii uu caafimaad qabo caafimaadkii uu imanayaa dadkii way dhowrsanaanayaan laakiin haddii uu deegaanka laftarkiisii xanuunsanayo uu buko dee dawo malahabay ka dhigan tahay oo dee dadkeenii ma bisla marka waxaan mar kasta ku wacyigelinaa dadka ama dhallinyaradaas in maxay haydeenay ay ku ay ka qayb qaataan deegaanka iyo waxyaabaha lagu nadiifinayo siyaabaha looga qayb qaadanayo si- waxaasaan inta badan ku wacyigelinaa ardayda intaas waxaynu kusoo gebagabeyneynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama waxaanan kusoo qaadanay ilaalinta iyo daryeelka deegaanka iyo kaalinta ay ku yeelan karaan dhallinyarada baratay aqoonta deegaanku waxaana inoogu marti ahaa laba gabdhood oo ka baxay kuliyadda beeraha iyo deegaanka oo kale ah suleekha xaaji cumar geedi iyo mahadan maxamed nuur oo ka tirsan ururka ilaalinta iyo cilmi baadhista deegaanka ee loo yaqaana stekro waxaa barnaamijka idiin soo jeediyey idiinna soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo falenshi oo benabayu ku kulmaya real madrid ma laga badin doonaa mise guuldarradii xanuunka badnayd way ka soo kabsan doontaa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee manchester united oo southampton booqanaysa siduu noqonaya xaalka macalin mourinho iyo kooxdiisa oo st mary tegay qodobada ayaad ku maqli doontaan ha yeeshee marka hore aan ku hormaro kulamada adag ee kale ee maanta laiskaga hor imaanaya kooxda kubadda cagta zaltibugo waa horyaalka sbain ayaa huweeska soo dhowaynaysa rayo waa real fayalodina waxa ay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda laganes gitafe sbanyol ayay iska hor imaan doonaan waddanka ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee crystal palace ayaa banley soo dhowaynaysa huddersfield town kooxda brighton half albion ayaa u imaanaysa leicester cityna watford ayay garoonka king power stadium ee magaalada leicester city kula ciyaaraysaa manchester cityna a f c banmouth ayay la kulmaysaa oo garoonka itixaad stadium ayaa lagu ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee manchester city waxa ilaa hadda muujinaysaa mar kale horyaalka dalkaasi inay ku guulaysan karto marka la eego kulamada ay soo ciyaartay iyo awoodda ay muujinayso newcastle united ayaa iyana westham united ay u imaanaysaa oo guriga garoonka st james bark stadium ee magaalada newcastle united ayay labadaasi kooxood ku kulmi doonaan waddanka talyaaniga isbaal imbole ayaa u imaanaysa fiorentinana yuventus ayaa gurigeeda kula ciyaaraysa waa kulan adag oo kooxda yuventus la joojin karo hase yeeshee awooddeeda marka la eego iyo cristiano ronaldo goolashiisa way adag tahay kooxda kubadda cagta ee fiorentina in ay guul hesho sabadoriyase bolonia ayay soo dhowaynaysaa waddanka sbain haddii aan ku noqdo kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa la kulmaysaa kooxda kubadda cagta ee valencia waxaa lagu ciyaarayaa guriga kooxda kubadda cagta ee real madrid toddobaadkii hore real madrid ay baaraya saddex iyo waxba kusoo qabatay waxaa haddaba isweydiin leh kooxda kubadda cagta ee real madrid guuldarrada ma ka soo kabsan doontaa oo valencia ma ka badin doontaa cumar weeha oo ciyaaraha ka faallooda waa cumar cartane ayaa barnaamijka ila falanqaynaya isaga ayaan weydiinayaa bal waxa uu u arko kulanka real madrid iyo valencia cumar maxaad u malaynaysaa kulanka maanta dhacay Een, kulanka maanta dhacaya een, mascade marka hore waa mahadsan tahay sida iigu soo dhoweysay een, idaacadda Een, kulanka maanta dhacaya waxay ila tahay real madrid oo caraysan ayay la kulmi doontaa kooxda valencia marka uma malaynayo real madrid oo wiigii hore soo luusgaraysay in bernabeu loogu celin doono guuldaro E, markaad eegto valencia iyo sidoo kale toddobaadkan champions league waxa ay e, muujinaysay in dirqi lagaga badiyo yuventus aad dirqi kaga soo badisay marka laftooda ugu yaraan baraaji ma cariirsan karaa maad isleedahay banooniga waa cad iyo madow waa dhici kartaa laakiin sida badan real caradeeda ayay ku furfuran doontaa valencia aad iyo aad E, dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee manchester united oo kooxda young boys si dirqa kaga soo badisay toddobaadkan horyaalka ee champions league oo weliba e, markii uu macalin mourinho guushaas helay xanaaq badan muujinayay e, caagagii biyaha laga cabaya dhulka ku tuuray ciyaartooydiisa si baan u weeraray ayaa southampton oo iyadu sanadkan qalqiil joogto oo meesha hoose kaga jirta horyaalka waddankaasi st marys guriga ee kula ciyaaraya southampton E, maxaad is leedahay mourinho iyo kooxdiisii maalmahan ee buuqa faraha badan uu ku furan yahay iyagu guul ma helayaan halkan Een, maxamuud mascado waxaan kuu sheegayaa een, maadaama een, mourinho iyo manchester united xoogaa dhibaato badan ay dhex taallo Een, waxay u badan tahay maadaama uu ku ciyaari doona gurigiisa inuu badin doono kulankan E, guriga waxaa lagu ciyaaraya southampton marka waxaad leedahay southampton hadday tagaan way kusoo badin karaan baad is leedahay way ku soo badin karaan maadaama ay southampton ku jirto baaramka meesha u hooseyso southampton marka awood badan saa ma laha waxay u badan tahay inay ku soo badin doonaan manchester saddexdooda dhibcood bannaanka inay ka soo qaadan doonto laakiin marka aad cumarow eegto aad baad ula socotaa kooxahan iyo qaabkii u ciyaaray nin banooniga isagu laftiisu laacibo ciyaarta aad u yaqaanata marka laga hadlo kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaartoydooda dabcan ciyaartoy xun ma ah marka loo eego kooxaha kale maxaad is leedahay kooxdan way ka qaldan yihiin sanadkan shaxda uu ku ciyaarayana waa qaldan tahay mourinho isaga ahaanna siduu u ciyaarayo xoogaa waxaa moodaa in koojajka kale ay ka khatarsan yihiin maxaad sida ku leedahay waxaan u leeyahay si- maadaama aan fiiriyey macallimiinta kale oo soo ciyaari jiray sida mancini iyo muxuu ahaa en, Go- ferguson guardiola lama mid ahaa lalama barbardhigi karo inta badan waxaa la yidhahdaa mourinho difaac waa aaminsan yahay laakiin difaacii laftiisa waxaad moodaa raggii uu rabay maadaama xilli ciyaareedka markuu bilaabanaya aan loo keenin intaa lafteedu ay dhibaatada u keenayso aad iyo aad ma heli karo een, difaac muxuu ahaa maantay free ah oo fiican ayaga dhan waxay ku wada jiraan contract marka waxay u badan tahay xilli ciyaareedka dambe inuu isu soo dhisi karo oo uu difaacyo heli karo aad baad umahadsan tahay dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa cumar cartan oo loo yaqaano cumar weexa oo barnaamijka ila falanqaynayay islamarkaasina aan ka waraysanayay guulaha iyo guuldarrooyinka ay real madrid iyo manchester united horyaaladooda kulamada maanta ay ciyaarayaan ay filan karaan tan iyo kulan dambe dhegaystayaal oo mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mascadda dhegaystayaal markan dhinacii heesaha haddii aynu jallicno heestaasi aad maqlaysaan oo dhigiina ku soo dhacaysa muusigadeeda waa heestii allah ilahay jacaylkii iyo fanaanadii xaliima khaliif mugool
jif iyo jogbadiicide callaylehe shaciilkii jarbuiga ride jif iyo jogbadiicide meelaan jid marin baan kaliday jiciire meelaanjid marin baan kaliday jiciire nafta jamashadeediyo jeeda alegmada jaleecada indhahayo qalbiga jiite nafta jamashadeediyo jeeda alegmada jaleecada indhahayo qalbiga jiite sidaanu joojiya jiradugu adkeeya sidaanu joojiya jiradugu adkeeya xaggeenu jeediya ama ugu jeceeya callaylehe jacaylkii shirbuigu noqde jawd iyo xinka yaacabe callaylehe jacaylkii shirbuigu noqde jawd iyo xinka yaacabe jugle iyo saasaba heestaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idila socodsiinayey anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay dhinaca isku dubridkuna bashiir abikar ayuu ah dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan idkaga tegaynaa heestaasi nabadgelyo
aygu jilib xidhe marna jinaalabaaniyo jiclee laga ahayaamu sidaanaha ijugu ugawur aygu jilib xidhe sidaanu joojiya jiradugu adkeeya sidaanu joojiya jiradugu adkeeya xaggeenu jeediya ama ugu jeceeya jacaylkii jabuiga dhigtee